Xilligan oo qaybo ka mid ah dalka ay roobab xooggan oo miyigaana ay ka da'ayaan ayaa gobolkan xeebta waxa uu ka mid yahay meelaha uu roobka uu sida weyn u haatan uga da'ayo. Magaaladani Mombasa ayaa deegaanka Kisauni waxaa dadka ku noolaahay qaar ka mid ah ayaa cabasho ay ka muujiyeen fatahaad ka dhalatay roobkan oo guryahoodii saameyn ku yeeshay.
haye asalaamu calaykum waxaan nahana dadka kisowni degan oo soomaalida ah biyaana qaadi hayaan biyaha wasaqay noo keenayaan marka waxaan rabnaa angoosyaashii aan doorannay bungayaashii iyo kaansalihii inayna kaalmeeyaan Warbaahinta Star ayaa waxa ay booqatay deegaanka Kisauni si aan ugu kurgalno cabashada bulshada halkaasi ku nool.
Mchana hii hasa maji yote hujaa hapa, ukisimama maji yako hapa.
Cabashadan ka sokow bulshada waxa ay cabsi ay ka qabaan inay cudurrada biyaha bannaanka fadhiista ay ka dhashaan taas oo uu ka mid yahay cudurka daacun caloolaha.
aniga magacayga waxaa la dhahaa cabdi axmed waxaan deganahay kisooni xaafadda la dhaha mulaleo anna meeshaan dhib weynaan ku qabnaa sanadiin kastaba roobka adeeca roobkii biyihii guryaha ay gelaayeen mar kastaba dowladdaan tegayna dowladda countaan tegayna dowladda weyna dowladda dhaxaan tegayna wax noola qabana ma leh marka meeshaan dhibaan ku qabnaa waxaan rabnaa dowladda county inay wax noo qabato meeshaan waxaan ka cabsanaynaa cudur wasaqti dhan masuulii dhan kulli wixii dhan wasaqti dhan ilmaha ilmaha daacun iyo macalinta maleen
Qaar ka mid ah hoggaanka bulshada deegaanka Kisauni ayaa waxa ay ugu baaqeen madaxda dowladda ismaamul goboleedka Mombasa inay arrintan ay wax ka qabato.
Kwa hivyo hilo ni masikitiko makubwa sana sisi wakaaji wa hapa Magogoni, Kagujo, nasikitika sana. Twaomba viongozi tuliowachagua, kansela, mbunge, gavana, wakiona mambo kama hivi, mvua imenyesha kasa kwa huku kwa sehemu za Kisauni, waje watembelee, ama wakiona jambo lolote, wakisikia kuwa kuna mahali kumeingia maji, majumba yameporomoka, watembelee.
Hii analeta Mwenyezi Mungu ndo analeta, lakini hii ni dharura ambayo wanatukumba, sio leo na sio jana. Ni kama mvua ikionyesha kila maka, nenda rudi, maka nenda rudi, tatizo letu ni hiyo. Lakini mimi kama leo hivi nimejitokeza kuwajitoa mwanga eh, kueleza wenye hajui hajue, wenye kujua anajua. Hiyo ndo alikuwa akatangazia hivyo. Eh, naomba msaada zenu na kila njia.
muddo dheer ayaa waxa ay sheegeen in arrintani ay soo lalaabanaysay islamarkaana ay haatan ay codsanayaan in wax laga qabto Mimi nilikuwa naomba kama kuna kuja injinia, yule injinia aje pachimbwe, pakishachimbwa kuwekwe paipu kubwa, maanake hapo ndio main maji yote yanakuja pale, alafu ile pau- paipu iwekwe na washout. Washout ni maji ambayo yatotokezea huku mbele, sasa ambayo yanaenda huko mbele mbele. Sisi hapa at least tutapata afueni, tutakuwa hatuna matatizo ya maji, lakini kama sio hivyo, hata hizi nyumba zetu zitaanguka anguka, kama hivi juzi hivi, hii mvua ya juzi na jana choo pale imeanguka. Kuna pale kwa mzee wetu pia jirani pia naye pia kuna kitu yake nani ili- iliharibika. Wajua ni mambo mengi. Sasa sisi hatuwezi kujitetea ati vipi, lakini sisi tunaomba sasa hii kama ni county governor, county, county government kama ni governor, kama ni mbunge aje siku moja, aje na injinia. Tunataka kufanyiwa kazi na mtu injinia, si tusifanyiwe na mtu ati local wa kawaida. Injinia ambaye anajua anaweza kama akachimba shimo pale ikawekwa washout, akichimba lile shimo maji yana- yatakwenda yakewe pipe, yatatoka barabarani. Yakitoka barabarani itakuwa vizuri.
xilli uu roob xooggan uu ka da'ayo gobolkan xeebta iyo qaybo ka mid a gobollada dalka ee kala gedisan ayaa dadka deegaankan ku nool kisauni waxa ay dowladda ay ugu baaqeen islamarkaana ay ka codsadeen inay wax ka qabato xaaladda adag ay haatan ay wajahayaan ee ah biyaha oo guryahoodii soo galay kana cabsi qabaan inuu cudurka daacuunku halkan uu ka dilaaco maxamed cabdi bootaan warbaahinta star deegaanka kisauni magaalada mombasa